barnaamijka dhallinyarada maanta wacanan wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddayada duurnimo ood kaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitriban iyo efemyada geeska afrika qaarkood
duhur wanaagsan idil ahaantiinba dhegaystayaal waa jimci bisha disembar waa siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aanu idinkugu haynana dhegaystayaal waxaa ka mida dhallinyaradu waxay ka hadlayaan guurka oo qaaliyoobay waxayna leeyihiin deynta arooska ka soo raacda ayaa qayb ka ah burburka qoyska waxaa laga yaabaa labada sane ee horeeya dayn bay bixiyaan idigoo dayntii lagaa doonayo oo dayntii aada bixisay oo weliba soomaalida waxaa toogu wararka waxa weeye qofka hadduu guursaday waa muxuu ku guursaday weeyaan amaahdii xitaa lagama sugayo account-kaaga u casaaday
waxaa kale aan idinku haynaa warbixin ka hadlaysa dhallinyarada boosaaso oo ka sheekaynaya shaqooyinka ugu badan ee ay qabtaan wixii maalintii aan galo waa isku celceliyaa faa'iidadan kala haraa wixii kalena ayagaan ku soo celiyaa maasha allah walaale waan iskaga ladanahay adugu muddo afar sanaa baan iibinayay dharka marka nolol maalmeedka waan ka helaa maalintii walaal macna dhinacii heesaha ayaan iyaguna ismaaciil oo ka marnayn barnaamijka maantana waxaannu idiin haynaa yurub geenya oo leh
ismaaciil danan warkiisa isna waa sugaynaa sheekooyinkaas iyo qaybo kabaleeba waxaad kaga bogan kartaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda duhurnimo ee la-aanta afka soomaaliga ee v o a marka horese waxaa kusoo dhawaataan warkii dunida
quwadaha dunida ayaa isugu imanaya magaalada new york maanta oo jimco ah si halkaasi looga bilaabo wareegii saddexaad ee wadahadallo xal loogu raadinayo colaadaha dalka syriya kulankan ayaa kusoo beegmaya toddobaadyo ka hor xilligii uu qabsoomayo wadahadallada ay garwadeenka ka yihiin qaramada midoobe ee laysugu keenayo xukuumadda iyo mucaaradka syriya wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxay sheegtay in kulanka new york lagu soo casuumay islaa dalalkii ka qayb galay kulankii vienna waxaana ka mida iiraan iyo ruushanka kuwaasoo garab siiya xukuumadda bashaar al asad dadka ruwanda ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay ugu codeeyaan afti isbedel ku samayn doonta dastuurka una ogolaan doonta madaxweyne bowl kagame in uu ugu yaraan saddex goor oo kale isku soo sharaxo madaxweynenimo codbixinta maanta dhacaysa ayaa waxa ay ka dal waxay dalbanaysaa ansixin ku saabsan isbedel xilliga madaxweynaha kusoo gaabinaysa muddo shan sano ah iyada oo uu iminka yahay toddoba sano hase yeeshee isbeddelkan ayaa waxauu si gaar ah ugu ogolaanayaa madaxweyne kagame in uu mar saddexaad xilka qabto muddo toddoba sano ah kadibna laba goor oo kale oo min shan sano ah sharcigan iminka jira ee ruwanda ayaa khasab ka dhigaya in kagame uu xilka ka dego sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka haddii aftida la ansixiyo sida la filayo islamarkaana kagame uu doorashooyinka soo socda ku guulaysto waxa uu xukunka si hayn karaa ilaa sanadka labada kun iyo afar iyo soddonka duhurnimo wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad nagala socotaan falastiin ismaaciilow xiliyadan dambe waxaa kor u socda qiimaha ku baxa xafladaha arooska arrintaasi ayaa sababtaa in qoyska cusube ay deymo badan qaataan si xaflad qurux badan ay ugu qabsoonto malahana gayaankooda kalena ay u tusaan haya habley baa halkaa dhib badan keeno waxay dhahdaan sidii heblaayo loogu tumay haddaan laygu tumin dee markaa watii la odhan jiray nin dadkuna duruufahoodii ma sinna duruufahoodii ma sinna markaa heblaayo saad u gaadhsiisid waana deyn badan halka credit cardna ma jiro lasoo casaystaa ma garanaysa haye marka waxyaaba kalaad casaynaysaa marka deymaa lasoo qaadanayaa deymihiina waxaa jira mahmaah kaloo soomaalidu taqaano la yidhaahdo aroosaa miskiin maaha haye marka waa tii hadda wiilka dhallinyarada codkiisa goordhood aan maqalnana uu yidhi dadku waxay leeyihiin oo muxuu u aroosay de ha markaas u aqalgashid waxaa lagu leeyahy hee keenno xaafadiina waxaa lagaa sugayaa biilkii iyo nolosha cusbayd deyn kale deymo badan oo kalena waa lagu leeyay marka meel walbaad kasoo xidhxidhmaysaa marka warbixintan laakiin laakiin ismaaciilow xaggee martay heestii khadra daahir ay lahayd naftu kay doonaysay darin inaan la jiifsado dadkao dhamme ha wariyeen wa- waayaha nolosha iyo casriga bedelay falastiini taana warbixintan soo socota cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa magaalada hargeysa ka soo diray qaar ka mid a dhallinyarada ayuuna la sheekaystay marka la eego isbedelada nolosha aadamaha iyo marxaladaha ay soo marto ayaa la tilmaamaa in guurka casrigan uu yahay mid isbedelay guurkii markuu dhaco ee meherkii xafladdii meherku dhacdo waxaa ku xigaya in xaflad meher inantu qabsato waxaa ku xigaysa haddana in eh, arooskii oo kale xaflad loo qabto waxaa ku xigaysa in fijaanadii hooyooyinka loo qabto waxaa ku xigaysa in sabiib iyo xaflad la yidhaahdo hablaha qabsanaya ay qabsadaan taasoo kale way eh, jiraysaa waana kharash badan tahay taasi waxay ahayd wardacawil xirsi oo ka mid a dhallinyarada ku dhaqan magaalada hargeysa oo ka hadlaysay tirada xafladaha guurka ee isa soo taraya kuwaasoo alaaba kor usii qaada siina kordhiya qiimaha uu ku kaco guurku haddaba maxaa sal u ah inuu sidan u qaaliyoobo maxamed ubbo waa wiil dhallinyaro ah oo ka qalin jebiyey kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda hargeysa waxa uu qabaa inay jirto isku dayasho dhinaca bulshada dhexdeeda ah taasoo xilliyada qaar maslafisa dhallinyarada guursata dhibaatada ugu weyn halka ka imanaysa waxa weji isku dayashada waxaa la idhahdaa oo waxaa la odhanayaa khadar cabdilaahi sidii loo maxaa la yidhahdaa, arooskeedii loo sameeyey baynan tooranaysa waa in anigana laygu sameeya inankii way u tagaysa dabeedna waxay leedahay arooska intaasaa ku baxay waxaa ku baxay waxaa la bi- liibiyey sariiraha noocaasa waxaa liibiyey fadhiyada noocaasa brand noocaasa le waddanka noocaasa laga keenay ayaa khasab lagaga dhigaya waxay noqonaysaa markii qofkii isagoo oo mushaarkiisiba uu yahay ama aan shaqaynba ama dhowr boqoloo doolar qaata in kumanaan kunoo doolar kumanaan doolar la geliyo la yidhahdo shan iyo toban kun labaatan kun la geliyo dabeedna uu qofkii amaah galo oo uu akawnadiisii mariyo kii xoolaha xoolihiisii soo iibiyo kii maxaaday dhul lahaa dhulkiisii soo iibiyo dabeedna ugu dambaynta guriga la tago iyadoo aan wax lacaga lahaynin wiilasha ayaa alaaba kororka qiimaha guurka iyo badashada tirada xafladaha ku riixay dhinaca gabdhaha hase yeeshee hablaha ayaa iyaguna dhinacooda qaba in aanay marnaba wiilashu kharashka ay bixiyaan goyn karin qiimaha gabadha waatan mar kale wardacawiil xirsi markaan eegno dhaqankeenii hore ee gabdhaha la guursanayo waxaa laga bixin jiray boqol halaad iyo baarqabkoodii hadda marxaladan aan joogno kama bixiyaan boqol halaad iyo baarqabkoodii gabdhahan hadda lagu doonayaana maaha gabdhaheenii hore ee ayadoona waxba baran oon cidi kusoo danin inta la baro sidii reerkeeda iyo dee ay u dhisan lahayd laakiin waa gabadh kasoo bilow ilaa iskuul markay bilaabaysay lix iyo toban sannadood ugu yaraan gabadha wax baratay gabadhii lix iyo toban sano ugu yaraan wax baratay ee reerku kusoo kharash gareeyeen ee aabbaheed iyo hooyadeed intaasoo dhan la garab taagnaayeen Eh, ma ma iyo gabadhii hore isku isku iskuma noqonayaan inkastoo gabdhaheenii hore hooyooyinkeen fiicnaayeen alxamdulilah haddana isku miisaan ma noqonayaan oo tan tabac badan oo tii ka badan baa galay iyadoo dhallinyaradu ay bulshada soomaalida ka yihiin markasta tirada ugu badan ayaa arrintan ay noqotaa caqabada dhallinyaro badan ka hor istaagta yegleelidda qoysa haddaba sidee ayay u maareeyaan dhallinyaradu kharashaadka alaaba kaga baxa guurka cumar sayid iid qulambi waa cilmi baadhe arrimahan wax ka qoray waxaa laga yaabaa inuu contribution iska helo ama ama taakula inuu ka helo een, eheladiisii iyo qaraabadiisii inuu taakulo ka helo asxaabtiisii waxaasoo dhan markii la isku geeyo waxaa laga yaabaa inuu de si uun uga dabaasho marka waxaa suuragala fayska koowaad ee, inuu ninka dhallinyartii la dabaasho qaybta labaad ee inanta lasoo hoynayo ama gurigii la qalabaynayo ah, ee gabadhii la hoynayana waxaa inta ugu badan qayb weyn ku lahoo contributionka ugu badan kuleh ehelkiisa iyo faamiligan oo dhan kale sidoo kale maxamed ubba ayaa isna qaba in hannaanka loo maareeyo kharashaadka guurka uu dhallinyarada dhaxal siiyo dayn fara badan oo saamayn ku yeelata qoyskooga waxay u maarayaan horta dee waxaa laga yaabaa labada sane ee horeeya deyn bay bixiyaan idigoo deyntii lagaa doonayo oo deyntii aad bixisay oo weliba soomaalida waxaa toogu wararka waxa weji qofka hadduu guursaday waa muxuu ku guursaday weeyaan amaadii citaa lagama sugayo akawnkaaga u casaaday Eh, wixii aad ka soo qaadi karaysay faamiliyada aad ka soo qaaday dabeedna waxay noqonaysaa halkaa waxaa ka bilaabmaya markaa pointka lasoo gaaro turning point buu noqonaya waa halka khilaaf ka bilaabmayo kororka dhaqaalaha alaaba ku baxa aroosyada ayaa marka laga yimaado dhallinyarada ay sidoo kale culayskiisa dareemaan ehelka labada dhinacba haddaba dhaqaalahaasi ma yahay mid ehelka ay wax ka gaadhaan waa kan mar kale cumar sayid iid qulumbe waxaa laga yaabaa waxaasoo kharashaad ahoo baxaya haddii la yidhaahdo gabadha faamiligeedii maxaa actual u gaadhay maxaa si saxa u gaadhay gabadha faamiligeeda haddii la yidhaahdo inay aada u yar tahay oo gabadha wax gaadhaaba uu iska yaryahay qoyskeedii oo marna gabaatigii lagu kala yaaco marna yaradkii magaranaysaa lagu kala yaaco deymaha faraha badan iyo howlaha ay galeen uun wixii ay ku dhex baaba'aan ee wax si saxa u gaadhay inaanu jirinba gabadhii baa laga yaaba iyadoo ay jirto shaqola'aan baahsan oo taabatay nolosha bulshada ayaa badashada tirada xafladu ay yihiin qaar alaaba laga hadlo balse haddana sii socda hase yeeshee waxaa jira dhallinyaro door ah oo soo fahmaya culayska ay leedahay islamarkaana isfaham dhexdooda ka gaadha sidii ay usoo koobi lahaayeen kharashaadkaasi ku baxaya guurka wardacawil xirsi waxa ay qabtaa in ay jirto hannaan ka duwan oo ay dhallinyaradu kharashkan uga faa'iidaysan karaan cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
falastiini warbixintana aad baad u dhegeysanaysa bal hablaha hoos ugu sheego waxaad tidhahdaa bal wax ka yar dhima ma garanaysa hay waxaa moodaa hadde een, ismaaciilo armay dhici kartaa in hadhowna wiilasha ay yidhaahdaan een, hebel xaaskiisa qaaliga ku helay hebelna raqiisuu ku helay oo halkaas qiimeyn kale ka timaada dee mayaanu fikrad waxaan kalan waxaan qiyaasaya in gabdho badanna saa ay ka fikirayaan dee may mid kaleba samaysan kartaa gurigeeday maal gashan kartaa odhan kartaa guri qurux badan ii dhig halkii aroos qurux badan la odhan lahaa marka in fikradda wax la bedelo weeye waa Een, hagaag gabdhihii laakiin kuguma raacin
waa hagaag maxay noo xiga falastiini magaalada boosaaso ismaaciilow inkastoo ay jiraan dhalinyaro aan shaqaynin haddana qaar badan ayaa jira oo aroor walba u kal lahaa sidii ay nolol maalmeedkooda ula soo bixi lahaayeen wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la sheekaystay qaar ka mida dhalinyarada shaqaysata wuxuuna weydiiyey waxa ay qabtaan mihnada macalinnimo iyo ka ganacsiga iyo jillaabashada kalluunka ayaa ka mid ah kuwa ugu badan oo ay ka shaqeeyaan dhallinyarada ku nool magaalo xeebeedka gobolka bari ee boosaaso ustaad cabdifataax cali isxaaq waxa uu ka mid yahay dhallinyarada magaalada boosaaso waxa uuna wax ka dhigaa dugsiga sare ee imaamu nawowi waxa uu ii sheegay in heerka xilligan ee dhallinyarada shaqaysa ay tahay mid wanaagsan marka loo eego midda uu isagu ka shaqeeyo ee ah waxbarashada Een, kadib marka aan helnay jaamacado tiro badan oo waddankeena ee- ee hadda laga sameeyey een, waxaan helnay macallimiin da-yar oo waxay ay tahay xambaarsan macluumaadkii ee ee loo baahnaa ama oo development ah adduunka maanta la socota yani waxaan ognahay anagu maadaama aan ka soo baxayno haddeer een, een, burbur nagu dhacay kasoo kabsanayno haddana markii la fiiriyo dhowr sano ka hor meesha heerka macallimiinta joogeen iyo maanta heerka ay joogaan isku mid ma aha marka waagii hore odayaal baa u bannaan jiray laakiin haddeer waxa weye dhalinyaro oo maxay ahayd firfircoon baa soo baxday marka taa marka waxay dhiirigelin oo siinaysaa anigoo maxay inaan wadada shaqadana sii gudano oo maxay ahayd een- een- een horumarkii loo baahnaana ee maxay ahayd een gaarsiino ubadka soomaaliyeed maanta sidoo kale howlaha kale ee dhallinyaradu ay ka shaqeeyaan ayaa waxaa ka mid ah goobaha ganacsi ee yaryar kuwaasoo ay ka raadsadaan nolol maalmeedkooda maxamed deeq cali iyo cabdirashiid saleebaan oo siyaabo kala duwan aan ula kulmay ayaa qaba in shaqada gobolka ay tahay mid aan dhaafsiisanayn nolosha qoysaskooda shaqadeyda walaale waxaan gadaa dharka iyo kabaha walaale dharka iyo kabaha waa iska- waa iskaga fiicannaha walaale macaan kabaha iyo dharka waxaa weeye wixii maalintii aan gado waa isku celceliyaa faa'iidaydan kala haraa wixii kalena ayagan ku soo celiyaa maasha allah walaale waan iskaga ladanahay adugu muddo afar sanaa baan iibinayay dharka marka nolol maalmeedka waan ka helaa maalintii walaale macaan sidee u aragta marka shaqadan qorax baa fadhidaa kabar baa haysataa dharka noocyadiisa kala duwan ayaa iibisaa iyo kabaha sidee u aragtaa marka shaqadan aad hayso shaqadan walaal macaan waa ku faraxsanahay waxa weeye een, shaqadan adigu muddo afar sanaa baan ku ku jiray waxa weye reer baa ka samaystay een, b- maasha allah waa ka ladanahay nolol maalmeedkayga waan ka helaa guriga keliyada waan iska bixiyaa waa ku ladanahay wallaahi ma- maasha allah haa futureka waxaan damacsanahay hadduu ilaahay yidhaahdo oo muxuu ahaa ganacsigay inuu ballaarto oo heer uu tago ee, muxuu ahaa dukaan oo kale bakhaar oo kale inaan horumar ka sameeyo macnahii macnaha waa ku tala jiraa waan u sabrayaayo intu mataqaanaa ilaahay uu iga ballaarinaayo waan u sabrayaa shaqadaan qabto waxaa weeye shaqa mas-uuliyad oo aan mas-uul ka ahay meel een, een, ad yacni bibiito ama een, macmacaanle loo yaqaano marka shaqada waa ku qanacsanahay shaqa fiican weeye aada u fiican marka waxaan leeyahay een, shaqadeeda wallahi waa fiican waxaan rabaa hadda inaan meel fiican ka soo baxo oo shaqadeeda aan sii wato hadhowna aan heer heer een, aan- aan kala bedelo een, dunyada aan gaadho haa waan isleeyahay hal yacni meel aad xornimo u leedahay oo aad si wacan uga shaqaysatid oo aad shaqadaada aad si wacan uga wadanisid aad waxagaadu aad iska leedahay inaan furto waan jeclahay waan jeclahay aad baan u jeclahay aan shaqadeeda anoo aan wato dhowrkii sano ee ugu dambeeyey dhallinyarada gobolka ayaa aad uga dhex muuqanayey dhinaca warbaahinta iyadoo ay jiraan xarumo gaar ah oo lagu barto shuruucda warbaahinta waxayna taasi ka mid noqotay shaqooyinka dhallinyarada gobolka yuusuf cabdi shire oo ka mid ah wariyaasha boosaaso ka howlgala ayaa idaacadda v o a arrimahaasi uga warramay runtii marka la eego shaqada warbaahinta ee waa sha- sideedaba waa iska- shaqo iska dhib badan gobolkan oo aan joogno ee barina wuxuu ka mid yahay ee runtii gobollada ay inta badan dhallinyaradu ka shaqeeyaan dhinaca warbaahinta oo kale markaan eegno tusaale ahaan anigu hadda waxaan ka shaqeeyaa telefishin iyo idaacad Eh, telefishinkaas iyo idaacaddaasi eh, marka la eego waxaan kala simannahay shaqada warbaahinta kale ee dhallinyaradu ay ka shaqeeyaan waxaadna moodaa inta badan in dhallinyaradu eh, ay muddooyinka ugu dambeeyey gobolkan ahaan ay aad ugu soo badanayeen dhinaca warbaahinta oo kale yuusuf maxamuud v o a boosaaso
aad buu mahadsan yahay yuusuf maxamuud ismaaciil falastini een, halkan waxaa soo socota yurub genyo iyo ismaaciil dan labadoodana waxay leeyihiin magaranaysa waa inagii aroos yax ka hadlaynay haye iyaguna waa hees guddoon la yidhahdaba inoo soo wada waa aqbaleen Waa lacagtaas aqbal.
layska rabo
laba gees kastaba sideenna gudubon gudahaan la duco gacaliyo xigaal duudkooda suray
gabaryahay kalgacal nafta wuxuu gubaa goni iyo markuu gaar kugu yehe gariyeyogo
laba gees kastaba sideenna gudubon gudahaan la duco gacaliyo xigaal duudkooda suray
gabaryahay kalgacal nafta wuxuu gubaa goni iyo markuu gaar kugu yehe gariyeyogo
weligood galaadi kama gagaxde weligood galaadi kama gagaxde
goortaan ku helay ducashab ka baxay goortaan ku helay gocashaba ka baxay
weligood galaadi kama gagaxde weligood galaadi kama gagaxde
goortaan ku helay gocashaba ka baxay goortaan ku helay gocashaba ka baxay
goortaan ku helay gocashaba ka baxay buu yidhi ismaaciil danan yurub genyana guddoon bay tiri waxaan filayaa halkaasi sheekadooda waa kusoo xirantay ismaaciil waan gartay maxay noo xiga En, ismaaciilow dhalinyaro badan oo lixaadkooda uusan dhammayn ayaa dhibaato ku qaba sidii ay noloshooda u dabaran lahaayeen ama ay ugu dhex noolaan lahaayeen bulshada lixaadka leh falastiin dhallinyaradaasi waxay caqabado kala duwan kala kulmaan dhinacyo kala duwan oo noloshooda ah sida shaqooyinka socodka adeegyadii dadka lixaad kala gaarka u noqon lahaa oo aan jirin waxaana mararka qaar intaas usii dheer iyada oo lagu faquuqo lixaadka ama aw- dhibaatada ka muuqata iyaga En, bulshada ay dadkan la nool yihiin ismaaciilow ayaan sidoo kale u muuqan en, dhibaatada ay qabaan dadkan iyo sida ay ugu cadilan yihiin waxyaabo badan oo ay ka caawin karaan dhalinyaradan cismaan faarax dhiigmadow waxa uu naafo ka yahay gacan wuxuuna ka waramayaa guud ahaan dadka lixaad kala iyo dhibaatooyinka ay qabaan wuxuu u waramay jamaal axmed cismaan bismillah xasan waxaa la yidhaha cismaan faarax degmado waxaan gudoomiyaha ururka naafada ee kalkaal degmada beled xaawo marka walaal horta arrima arrimo dhibaato ayaan haysatay bulshada gudaheeda iyo hay-adaha injooyada mase ururada maxalliga ha noqdeena waxaa dhibaatanaysa waxay tahay midabta kooryaana lagu sameeyo sanqooqyada maadaama aan waaxaha jirka inay kala qaadan marka sidee bay dadku idinla dhaqmaan oo midabta koorkaa sheegaysa bal sharaxaad inaga sii muxuu yahay raaxaad markan kaa siiyo ninka lagu hala lugtimiisa ee goonta mise gacanta goobta indhaha markii goobaha raashimaadka lagu qaadanayo ee hay-adaha ku bixiyaan aan imaadna waana la derderaa cidna tixgelisoo gartana qabato oo dhowrka xuquuqdaan leenahay ma laha waa gartay ee, marka maxa- maxaad ka cabanaysaan marka hadda cabashadiinu ee, maxay tahay ma in laydin maqlo oo marka ee, sidaan tusaale ahaan raashinka marka la qaybanayo qaybtiina si gaar ahaanad laydin siiyo oo laydin maqlo oo laydin dardarin baad eh, soo jeedinaysaan oo ad ka cabanaysaan horta walaal waxaan ka caawinayna waa howlo badan marka koowaad horta ma haysana agabkii dadka naafadii u baahneen sida ba- lugaha artifishaalka baaskiilaha lagu socdo ulaha waan la-nahay urur- ururka bisha cad ee muqdisho ka howlgalana nama soo gaarsiinin waa mid midda labaad hay-adaha ka howlgala gobolka gegeda degmooyinka aan ku sugannahay hadda waxba kamaan helna laba hay- laba ngo mise laba hay-adood ayaa waxayna siiyeen deeq mar jeesan dollar oo lix bilood ah midna waxayna siisay shan iyo toban baaskiil marka dadka annagana waxaan ka koobnay sagaal boqol afartan iyo toddoba ruux waxaan isugu jirnaa ministrada qaranka soomaaliya ee ku jirta isbitaal martini iyo xarada loo yaqaana rabkumanda markuu burburka dalka dhacayna nin walba gobolkuu kusoo jeeda ayuu u baqday halkan markaan isugu imaadnayna waan aruurinay intii hore oo isku- isku wajahdaaan ka imaadnay haddee daryeel kuma qabna dad- bulshada dhexdeeda aan ku noolnahay xagga caafimaadka isbitaalka markaan tagna amberfina barastimol ka gata isbitaala keenaya nin indhala oon lacag oon xoog lahayn wuxuu wax ku gatan in haysinana qabata marka daryeel kuma qabna bulshada aan ku noolnahay soomaaliyeed gudaheeda qaarkiin baa laga yaabaa inay qoysas leeyihiin marka ee, caruurtiina iyo noloshu sida tahay haddii iskuulaad ay jiraan iyo bal taa sharaxaad inaga sii walaal sharaxad waan kaasi hadda aniga ilma baan leeyahay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin marka iskoolaadka hadda degmadan waxaa ka shaqeeya dhowr iskool baa ka shaqeysa kuwaasna waa brifad ay leeyihiin dad ganacsi ay sameeyeen oo dhalinyaro waxbaratay ay abuureen marka wax taageeri kaas on geeson ilmaha u helna malaha ilmaha soomaaliyeed oo meesha ku nool ayay ka mid yihiin annaga ganacsi ma hayna qaarkeen gana- qaarkeen baa aqoon leh oo hadda annaguna waxbari lahaaye balse wax noo yegleel iskoolkii ama laanahay oo garab maid waxaa kaloo jira dadka indhaha la- ilmo ayaa wada oo usha u haaya oo ku wakti seegid indhoolyaal haddii iskool indhoolyaelkii leeyihin noola furo dadkaasna meesha waxbari lahayn ilmahan waxaan geeninayn goobaha waxbarashada ee bulshada ay ka hesho marka waxaad leedahay haddii ee, taasi ay dhacdo wa- waxaa yaraan lahaa dhibaatooyinkan een, aad ka cabanaysaan oo qofka isagaa isku filnaan lahaa inta badan haa innaga inta badan naga isku filnaan leen waayo cunuga hadduu ku waxbarto ubax aad darsiyo oo adigaad korinaysa hadduu ku waxbartan waa ku anfici ninka indhaha laha haddii wax la bara aniga adiga waan gacan lahay tusaale haddii aqoontayda inta hadda aan ley dowladda dowladii duntay aan wax ku wax ku bartay haddii aqoonta lii xoog hadaan haynin qaran inaan noqdo hadhici karta lawyer inaan noqdo marka dad aniga ila midoo iga sii fiicanna way ku jiraan wax waxaan u baahanay in waxbarasho qeybaha waxbarashada nalaga saacideeyo waxqabad waa gartay marka si gaar ahaaneed maxaad u dalbanaysaa maxaad aad soo jeedinaysa oo aad dalbanaysaa ee cismaan wal- waxaan ka codsanaynaa ummadda islaamka khaasatan ummadda islaamka soo- dadka soomaaliyeed ee jaaliyadaha oo dibadda jira ururka loo hay-adda loo yaqaano handicap international oo daryeesha dadka naafada adduunka iyo dowladda federaalka alaha wasiirada baarlamaanka iyo xukuumadda qaanuundiyaasha jubbaland loo yeelay iyo waxgaradka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u baahanahay in gacan noola fidiya gargaar biniaadanimo annagu waxaan u baahanahay iskool dadka indhoolyaadka wax lagu bara kuwa dha waxaan u baahanahay qalabka farsamada oo gacanteena la baro dumaskataasaan ugu noolaana marka waxaan u baahanahay daryeel wax tamar leh inaan helno kaasi wuxuu ahaa cismaan faarax dhiig madow wuxuuna u warramayey jamaal axmed cismaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad nagala socotaan Een, ismaaciilo waxaa moodaa inkastoo dhalinyaradu is- guud ahaan mararka qaar dhibaato ku qabaan een, dal soomaaliya oo kale ah ama dunida een, soo koraysa guud ahaanba haddana in dadka lixaad kale ay ugu sii daran yihiin Waa inaanay dhibaato aad u baabuurta muuqata.
ka istaagaynin in aanay dadka u gargaaraynin in duruufahooda aanay dadka fahmaynin waxaan filayaa in dhalinyaradu iyagu ay bilaabi doonaan oo ay noqon doonaan kuwa ugu horeeya ee u diirnaxaa een, dadkan maxaa noo xiga waxay noo xigaa isla jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya barnaamijkii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta shalay waxaa jose mourinho oo ah tababarihii kooxda kubadda cagta chelsea ah laga ceeriyey shaqadii muddo sanad iyo bara kadib markii naadiga kubadda cagta chelsea uu mar kale dib ugu soo biiray tani waxay ka dambeysay kadib markii guuldarooyin isxiga naadiga chelsea ay la soo daristay islamarkaasina ay naadigu hadda fadhiso kaalinta lix iyo tobanaad ee horyaalka kala sarraynta premier leaga dalka ingiriiska iyadoo hal dhibcoon u jirta zoonka lagu gudbayo division ama heerka labaad ee premier league morino ayaa helaya lacag gaaraysa ilaa iyo afartan milyan oo geniga starliinka ahi maadaama shaqadiisii laga joojiyey qandaraaska kula jiray naadiga kubadda cagta chelsea oo muddooyinkii ugu dambeeyey xaaladeedu aysan wanaagsanayn haddaba dhegeystayaasheena ayaan fursad u siinay inay ka qayb qaataan xubintan oo fikirkooda ay ka dhiibtaan haddii xilligan ay munaasab ahayd in morino naadiga kubadda cagta chelsea laga ceeriyo in kale waa kuwan qaar ka mid a dhallinyarada ku taxan barnaamijka dhallinyarada maanta gaar ahaan xubintiisa cayaaraha oo ka qayb qaadanaya xubintan axmed saalax buraale waxaan joogaa magaalada boosaaso runtii waxaan aada u taageerayaa joseph mariniyo in laga ceyriyo shaqada sababtoo ah shaqadiisii ma uu gudan xilli ciyaareedkaana wuxuu ku bilaabay siyaabo aan lagu baran waxaa ka mid ah waxyaaba aan ku taageerayo khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo laacibinta qaybtooda sida xasan waxaa kaloo jirta bilowgii cayaarta inuu arrin foolxun ku sameeyey gabadhii dhakhtarada ahayd oo oo cayaartii suwan iyo chelsea u dhexasay uu garoonka ugu aflagaadeeyey gabadha uu sameeyey isagoo waktigiisa ilaashanayay daqiiqadahaas aniga oo cabdirashiid cusmaan mukhtaar oo ku nool koonfurta suudaan waxaan taageersanaya in basoo murino xilka laga qaado sababtoo basoo murino xil ciyaareedka naadiga ma uusan gaarsiinin meel wanaagsan waxaana loogu bartay mar walba inay gaarsiiyo naadiga safka hore kaalinta labaad kaalinta koowaad laakiin aad bay ugu fiican tahay marka in shaqada laga ceriyo sababtoo basoo waa arrin aad iyo aad u sanadkan ma olmana noqon midkii labadi ay dalka eragtay aniga cabdirashiid oo ku nool koonfurta suudaan sidaas ayaan ku baaqayaa kuna kuna faraxsana in xilka la shaqada laga ceriyo basoo murino magacaygu waa maxamed maxamuud cusmaan oo kasoo hadlayo magaalada beledxaawo ee gobolka gudub jose marine ee kooxda chelsea hogaaminayay ee shaqada laga heriyey arrintaas waan kasoo horjeedaa waan diidanahay sababtoo ah ninkaasu wuxuu weye waa nin wacdaa ah oo haana oo ciyaaraha aada ugu fiican kooxda chelsea hadda ka hor wuxuu gaarsiiyey meel heer sare ah sidaas daraaddeed hadda un waxaa weeye asaga sidiisii uu ugu yahay macallin laakiin dhibaatada iyo waxa waxaa laga yaabaa in ay tahay dhanka ciyaartooyda sidaas daraaddeed arrintaas waan kasoo horjeedaa kooxda chelsea ay samaysay taageerayaasha iyo dadka multiyaasha inay cayriyaan jose marino marka haddii ay iska dulqaadan lahayn waxaa laga yaabaa seasonkan hadduu xataa wax rumeeyo seasonka dambe in uu meel sare gaarsiin lahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa maxamuud waxaan joogaa laasxaabaan aad ayaan ula xumahay in tababara marino laga xiriyo shaqada chelsea maadaama marino uu yahay tababare caalam in badanna shaqada ka qasoqatay naadiyo badan oo yuruba sida real madrid bordo go-aankan mulkilaha chelsea maamulkiisa ku xayriyey marino waxa anigu aan arkaa inuu yahay go-aan khaldan maadaama ciyaartayda kooxda iyo marino aanu isku qanacsanayn waxa hayd inuu keeno xal islamarkaana uu wakti siiyo inuu isbedel ku sameeyo intaas ayaanu ku soo gebagabeynaynaa dhegaystayaal xubintii cayaaraha tani kulan dambe nabadgelyo
falastiin horta dhinaca ciyaaraad masku wanaagsantiin
qaarkood haye mise kuwii hoobe kuwii garanaysaa xaafadaha laga ciyaari jir kaasaad adigu aadka ugu badnay ciyaaro horta waa isbedbedelaan ismaaciilo waagan soomaaliya joognay waxaa aada loo xiiseyn jiray iyo guud ahaan afrikaba kubadda cagta halkan markaan nimid ciyaaro markaan daawana aan u haysan jirnay inay yihiin madadaalo oo kale oo ay ka mid tahay american football ciyaarta loo yaqaano ayaa timid iyo basketka oo aan si weyn markaasi aan wadankii looga xiiseyn jirin marka waxaa moodaa inaan hadda american footballka iyo basketka u badanahay waan gartay falastiin intaasna waxaan kusoo gebagabeynaya idaacaddaydi duhurnimo falastiin axmed imaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayey waxaana idinkaga tegaynaa codkaas soo socda
This program has come to you from the Voice of America, Washington.